Guddoomiyaha Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa maanta waxa uu magaalada Muqdisho safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Axmed Juma Al Rumayta kala wareegay deeq gargaar raashin ah oo gaaraysa toddoba boqol oo tan taas oo loogu talagelay in lagu garab istaago dadka nugul ee ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka qaybo ka mid ah. maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda sodma oo ka mahad celiya deeqdan ayaa ballan qaaday in kasodma ahaan ay gaarsiinayaan dadkii loogu talagalay gaarkan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan joognaa baqaarka hay-adda maaraynta masiibooyinka oo dabcan aan kula wareegayno walaalahayna united arab emirates oo runtii sida caadada u aheedba runtii ummadda soomaaliyeed oo aad ogtihiin inay abaar xun ay saamaysay abaartaasoo runtii ka dhalatay dayrtii ba'day iyo runtii ramadaankii oo runtii nagu soo dhow inay gurmadkii ay nala soo gaaraan aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaa garabkayga midid taagan safiirka dowladda walaalaha aan nahay runtii waxaana uga mahad celinaynaa garab istaagga mar kasta ay nala garab istaagsan yihiin waxaa runtii hadda aan ka codsannay dowladda imaaraadka maadaama ay iyadu ay diyaar u tahay inay waxyaabo badan naga kaalmayso si flexibility a noola shaqayso inay gobollada dadka oo dhan ay u qaybiso ilaa iyo saddex boqoloo tan oo raashinkaana waxaa la geeyey magaalada kismaayo oo dabcan aan runtii ka rabno magaaladaas iyo dadka jooga magaaladaas inay si fiican uga faa'iidaystaan ilaa laba boqoloo tanna waxaa la geeyey magaalada boosaaso oo runtii iyadana aan runtii annagu ka codsanno inay gaarsiiyaan meeshaas oo runtii iyadana aan rabno inay maamulka puntland iyo guud ahaan dadkaas runtii looga faa'iidaysto halkan waxaa nagu soo gaara hadda laba boqoloo tan oon iyadana u rabno maamul goboleed halkan ka dhow inta badan hirshabeelle gobolka banaadir ilaa iyo galmudug ilaa iyo south west in runtii wixii la gaarsiiyi kara la gaarsiiyo waana runtii ma ahan midii ugu horraysa mana ahan midii ugu dambaysay dabcan safiirku waa hadda ila wadaagayay in uu isku dayi doonaan ilaa iyo ramadaanta ka horna inay dadaalo badan bixin doonaan ay ummadda soomaaliya soo gaari doonaan macaali safiir soo dhowow aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay inaa maanta runtii nala joogto baqaarka hay-adda maalinta masiibooyinka waxay muujinaysaa commitmentigaaga iyo runtii si ay kaaga go-antahay inaa ummadda soomaaliyeed aad mar kastaa la taagnaataan dabcan waa historic oo ma ahan hadda wax hadda ay noo bilaabanayo muddo dheerba garab istaagaad noo muujinaysaan ka khaasatan aniga ka guddoomiye ahaan ka hay-adda maalinta masiibooyinka aad iyo aad iyo aadan ummad dowladdiinna iyo shacabka iyo adiga khaasatan baan kugu mahad celinaynaa
hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliya u qaabilsan ee sodna loo soo gaabiyo ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay sare u qaaday shixnadaha gargaarka ay u dirayso gobollada dalka